waxaa booshikan aad dawada uga riixay oo maaragtay geedfadhi u ahaa mudane xasan cali kheyre iyo xukuumaddii gaar ahaan kuwa baarlamaanka ku jira xukuumaddana ku jira oo taqriiban afartamaad ah ayaa maaragtay dadkii ugu badnaa saxiixay haddadan aan kula hadlaayo meel magaalada kamid ahay fadhiyaan ku shirayaan arrintaas sida dawada looga riixi lahaa maadaama ay inta kusoo goobeen tallaabadii kaloo la sameyn lahaa iyo wax kaloo la qaadi lahaa in la sameeyo marka arrintaasna waxaa loogu gool leeyahay arrintii t p wall oo baarlamaanka soomaaliya go-aan fiican uu ka qaatay guddoonkana si fiican uu u sheergareeyey taas ayaa waxay keentay wejigabax iyo maaragtay lama filaan inay ku noqoto xukuumaddii marka anagana waxaan u danaynayna shacabka soomaaliyeed waxaan ka hadlayna wax qadiyada waxaan u fiirinayna ummadan jiritaankeeda iyo masaalixdeeda marka aniga kuma dad u shaqaynaya siyaabo kale dalkan in loo ragaadiyo aniga ma qab arrintaas waa caddahay inay saxiixeenna waa cad yihiin waa dad u fadhiyo muxuu ahaay arrimo kale iyo siyaasad kale oo qariban haddana inay keenaan haddana muuqal ee furan